barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo mitrban iyo efmyada geeska africa
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaco bisha ogostona waa toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah dhallinyaro isu tegey oo boosaaso ka hirgeliyey xarun cusub oo macmacaanka lagu iibiyo si ay shaqo abuur ugu sameeyaan dhallinyarada kale meeshan waad aragtaa chocolaatin aa layidhahdaa waa meel cusub oo macmacaan ah intaan intaan ogahayna dee waa fikir cusub oo magaalada boosaaso kusoo korreeyay deegaanada puntland oo dhanba waxaan nahay dhalinyar ee isku tashatay oo doonaysa inay shaqo abuurka waddankooga ka qayb qaataan waad aragteen shaqalaan badan baa hadii waddanka jirta sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaybtii saddexaad ee waraysi aan la yeelannay ismaaciil ow aadan oo loo yaqaano jaajumow oo ah abwaan jilaa iyo majaajiliiste ka hadlaya nolosha qurbaha iyo duruufaha ku xihan mise doobnimadii iyo berigaan da'yaraa doorarkii hore guurka degdeg baan uga booday gabadhaan iska doonta oo dumarkaa rag isdhaafshee marwa diinta taqaanoo deequhu alla siiya nimcadiisa ka dayrinoo
dhinaca heesahana waxaad barnaamijka ku maqli doontaan
sheekooyin iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale kaga bogan doontaan inta barnaamijkan uu socdo dhallinyarada maanta balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
murashaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa warbaahinta ku eedeeyey in ay si khaldan u fasirteen hadal uu shalay jeediyey trump ayaa sheegay in saxaafaddu ay micno qaldan ka bixisay hadalkiisa oo ku saabsanaa haysashada hubka ee shacabka maraykanka taasi oo uu sheegay in laga dhigay sidii qof u hanjabaya musharaxa ay tartamayaan ee dimuqraadiga hillary clinton trump ayaa khudbad uu jeediyey shalay ku tilmaamay clinton qof halis ku ah xuquuqda dastuuriga ah ee u ogolaanaysa shacabka maraykanka in ay hub haysan karaan madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku taageeray in uu ka shaqayn doono soo celinta dalka turkiga heshiiskii ganacsi uula lahaa laakiinse waxa uu sheegay in ay taasi qaadan doonto xoogaa wakhti ah waxaana horyaalla shaqo u baahan taxadar si dib loogu bilaabo samaynta ganacsigii iyo iskaashigii dhaqaalaha ee noo dhexeeyey haddii aan horay u bilowno se laakiinse waxa ay hanaan horay u bilowday laakiinse waxa ay qaadan doontaa ayuu yiri putin xoogaa wakhtiya talaadadii kadib markii kulan ay wada qaateen ra-iisul wasaaraha waa madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan iyo sidoo kale valadimir putin madaxweynaha ruushka kaasoo ka dhacay magaalada st petersburg ayaa waxaa go-aankaasi dhinacyadu ay soo saareen erdogan isna waxa uu sheegay in labada wadan ay dib u soo celin doonaan ganacsigoodii sanadlaha ahaa ee yoolkiisa u ahaa boqolka bilyan ee dollar waxaana dardargelintiisa ay dib usoo cusboonaysiinaysaa heshiisyadii duulimaadka ee labadaasi wadan u dhexeeyay ee dib u yara istaagay
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhalinyaro isu tegay ayaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka furay xarun cusub oo macmacaanka lagu sameeyo taasi oo sidoo kale shaqaabuur u noqonaysa dhalinyaro kale maxamed cabdi cali oo ka mid ah dhalinyarada xaruntaasi furay ayaa wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud u waramay meeshan waad aragtaa chocolaatin aa layidhahdaa waa meel cusub oo macmacaan ah intaan intaan ogahayna dee waa fikir cusub oo magaalada boosaaso kusoo korreeyay deegaanada puntland oo dhanba waxaan nahay dhalinyar ee isku tashatay oo doonaysa inay shaqo abuurka waddankooga ka qayb qaataan waad aragteen shaqalaan badan baa hadii waddanka jirta tahriibtii dhalinyarta ku yaacaysaa dhibaatooyinkaasoo jira annagoo arkayna dhalinyartii waddanka jaamacadaha baratay aan nahay wax ka soo baxay waxaan isku daynay bal inaan shaqo abuur inta taagta abuuri karno iyo fikir cusub inaan soo kordhin karno markaa saasay horta ku dhalatay chocolaatina waa xaruun cusub oo macmacaan ah loogu talagalay macmacaanka sida muxuu ahaa buskudada shokolaatooyinka kala duwan ice creamkii cabitaanada smootska ah waxyaaba badanoo marka ay macmacaana oo dhan icecreamkii baa ka mid ka ah xalwadihii oo kala duwan oo kuwii dibadda iyo kuwii dalkabaa ka mid ah eegagii baa ka mid ah buskudadii oo nooca kuwa dalka lagu siiyo kuwii dibadda ah waxyaaba badanoo aduun macmacaan loogu xu- magaca macmacaanka ay ka turjumaya baan isku daynay inaanu keenno inta taagteenna ana wax badan waan keenay insha allah wax badanna waan soo wadnaa oo ka mid a macmacaankaas inaanu soo kordhino wadankana inaan qurxinaan dee insha allah ku talagalnay dhallinyartii wadanka umaano shaqo abuur ka qayb qaadata Eh, maasha allah alxamdulilah dhallinyar dhowraan kaga shaqaynaa imika Ee, shaqo abuurkiina saasaan uga qayb qaadanay dhallinyarta waxaan ku dhiirigelinahaa dee in wadankooga wax ka qabsada wadankii uu u baahan yahay waa ardihan yahay fikir kastoo timaadaana wadanka waa ka hirgelaya marka waxaan rajaynayaa dee dhallinyar badanna waa aragnay way nagu soo dhiiran doonaan kuwo kaloo fikira kala samaynayaan insha allah waa jiraan waana soo dhaweynaa wixii dhallinyare annaga doonaysa inay fidligeega nagala qaybqaybtaan Ee, waxaa jira x- waa markii ugu horeysay saamood ay xarun noocan oo kale ah oo la yidhahdo shukulaatiin in magaalada laga furay waxaa jira ee, xarumo kale oo subermarkeeda ah laakiin ay barbar socdaan ganacs ee, ganacsi kale marka maxaa kaga duwantihin ha walaal waxaan kaga duwannahay horta annaga qaabkaan u shaqeyna waa sii supermarketkii laakiin supermarketyada waddankeena ka jira waxa weeyaan dhowr filiyo isku jiraan oo cosmaticgii bay leeyihiin oo waxay leeyihiin shoppingkii bay leeyihiin oo waxay leeyihiin cuntooyinkii oo waxyaaba badan bay leeyihiin annaga waxaan u goonay inaan hal fili doorano macmacaan un ah oo cosmaticgii iyo waxyaabihii kale shoobinadii aan ka reebno macmacaan keliya loogu soo hagaago sababtoo qofkii maanta raba meel uu kusoo farxo oo uu caruurtiisa wax uga qaado ama isagu ku enjoy gareeyo dadka moogta ay faamiladu yimaadaan oo wax macmacaan ka cunaan halka lagu baartilmaameedsan karo loogu soo hagaagi karo weeyaan marka saasaan uga duwanno anagu hal fiildi keliyaan ku koobannahay wax badan isumaan ku dhex abuurin saasaan markaa ka duwannahay waxaa ugu badan dhalinyarada baabuurta wato oo ciyaalkoodii xaasaskoodii waxaa keena waxyaabaha ugu badan ay idinka iibsadaan maxaa ka mid ah Ee, horta waa taqaanaayo ciyaal iyo macmacaan lama kala ilaalin karayo oo waa wax ay aad u jecel yihiin carruurtu costomer targetka iyagana waxa weyaan dadka aan costomerka aanu moogtahay xoogga saaraynana oo carruurta iyo dumarka u badan yihiin carruurtan markaan ka timaado waxyaabo badan oo farxadooda ka qayb qaadanay ka helaan oo macmacaana u badan oo ay ka mid yihiin eminamkii kinder bono kinder joygii waxyaabo badan waxaa jira nuuteelayaashii noocyo kala duwan leh oo carruurtu aad special u ah oo xiiseeyaan na waa jirta ay ka helaan marka waa farxadda carruurta u marsleen waa meel farxadda carruurta aad uga qayb qaadanaysa oo maalmaha jimcayaasha la keeno iskriim hadday ka cunayaan jalaato hadday ka cunayaan hadday ka cunayaan ji- bus- buskudada ay nooc cabitaanada wax carruurta ay cunto o dhan ay shokolaad oo dhan ay macmacaan ay jecel yihiin oo meel ay ka helaan carruurta ka farxad qaado waxaa iga wartaa fikirka magaca shukulaatina in xaruntan loo bixiyo wallaahi fikirkaasi horta muddu iga dhex guuxayay intii aanan shaqadan bilaabin xitaa oon anigu waxbarashada ku jiray waxaan jeclaa anigu chocolatka yaraantaydii Een, saasay tahay magaca shokolaatiina wuxuu ku yimid maadaama aad chocolate meeshii tahay ama macmacaan tahay macmacaanna waxa ugu badan ee la xiiseeyo laga soo maskaxda kusoo dhaca waa chocolate magaca saasaan ku keenay waxaan tihi magacu waa inuu ka turjumaa meesha waxa ay serviceka ay samaynayso shokolaatiina saasuu ku yimid fikraddana dad badan baa lahaa oo iskaga qayb qaata waaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo agabyo noocyo kala duwan baa ku yaala oo buskud iyo shukulaato iyo waxyaabahaas maxaa noo sheegi kardhaa oo ku cusub xaruntaada shukulaatina adeegyada yaal ee macmacaan wallaahi macmacaanada horta waa badan yihiin waxaan soo koobi karna ma inkastoo soomaalideenu ay ku yartahay oo macmacaanka aanay aqooninba oo xalwad kaliya ka yaqaanaan laakiin waxaa yaalla xalwadihii iyo dhowr nooca kuwa wadanka lagu sameeyey kuwa dibadda ka yimiday sida kuwa cusub oo dibadaha ka aan ka keenno waxaa ka mid ah turkish dhilaayiga oo xalwado cusub oo dibadda lagu sa- turkiga lagu sameeyey oo tira- dad dhaqanka turkidu leedahay oo wadankeena laga aqoon wadankeena waxaa ku badan xalwadaha saliidda leh waxaa jirta xalwado kale oo moogtahay iyadna wadanka gudihiisa lagu sameeyo laakiin aan saliid ba lahayn sida daxuuniyada sida moogtahay baalkii xalwa saabuuniga waxaa ka mid ah kale hariisada waxyaaba noocaasoo macmacaana jira waxaa kaloo ka mid ah een, keegaga oo dhowr nooc loo sameeyey kuwii dibadda ka imaanayey oo shalfleedkoogu dheeraa iyo kuwa wadanka lagu sameynaya sida moogta aroosyadoo kale xafladahoo kale dhalashooyinka kale loo qaadanaya ee cream keega ahaa Een, waxaa ka mid ah ice creamkii waxaa ka mid ahaa oo kale cabitaana aanu sameyno smoothiesa iyo waxyaabo kaloo fara badan oon soo wadno insha allah oon keeni doono macmacaanka dadkeena waxay yaqaanaan un buskudkan iyo chocolate kaliya inuu yahay macmacaano fara badan oo gacanta lagu sameeya jirto oo dhaqan ah sida een, uu ka mid yahay bakalaawihii oo kale arab sweetiska oo kale waxyaabo badan waxaa jirta gacanta lagu diyaarin karayo macmacaana oo wadankeena ku cusub oo aan anagu samayno maasha allah may wax caqabadoo maanta aan sheegi karno culays badan iyo may jirin laakiin wax kastood bilaabaysa caqabadeedu waa iska leeyahay laakiin dadka feedbacka dadka nooga soo noqonaya waxa ay nagu dhiirigelinayaan inuu fikrad fiicanna aanu keenay maxamed cabdi cali oo magaalada boosaaso ugu warramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud
mar kale duhur wanaagsan cabista shaaha waxa uu ka mid yahay waxyaabaha sida weyn ay soomaalidu isugu soo dhoweyso marka ay asxaab ama ehelo isbooqdaan sidoo kale waxaa jira maqaayado gaar ah oo furan in shaaha laga cabana u furan oo dadka qaarkood ay qabatimeen cabista shaahooda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo ka mid a meelaha cimilo ahaan kulul ayaa haddaba dadku waxa ay taasi ka baajinin kuleelka ay qabaan cabista shaaha xilliga qoraxdu ay kulushahayn waxaaba ay ku dejiyaan kuleelkaasi wariyaha v o e da ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi
shaha koob shaha ku fadaa oo enerjigaaga ma shaqaynayo aa shaah la'aan lama noolaan kara bdo maalintii waxaan habaa falaas shaah aan habaa enerjigaaga shaah ku shaqeeyaa waa dhul kulul, waa dhul cusbada shaah koobkaa shaah haddaada ku dhufan kacigu maysa waa markaa shaaha cabin laba farq baa u dhaxayso oo- goobaha lagu shaaha ee gaalkacyo waxa ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee dhalintu ay ku kulmaan islamarkaana ku kala warqaataan waxaana baraha lagu shaaho marka aad booqato ku arkaysaa dhallinyaro kooxkoox u wada fadhisa kuwaasi oo xilligaa ay hor yaallaan koobab ay ku shaahayaan amaba shaah ay ka cabeen gobolka mudug waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay gobollada dalka ee aadka loogu isticmaalka badan yahay cabista shaaha sidaa daraaddeed qaar ka mida dhallinyarada gaalkacyo oo ku sugnaa meherad lagu shaaho ayaa waxa ay ka sheekaynayaan cabista shaaha iyo xilliyada ay cabaan ee runtii shaahu haddaa mawduuca igu soo leebto shaahu aad baa looga u isticmaashaa bulshadu gaar ahaan bulshada ku nool gobolka mudug waxay u isticmaalaan aad shaah matalan gobolka mudug bulshada degani qofku markuu qof shaah u kariyo uu hambaliyaya uu sheekeeya wuxuu ka dhex helaa waxa ku dhex jira marka wuxuu kala baxaa taariikhda wuxuu kala baxaa meesha waxaa la joogay wixii ka dhaca waxaas dhanba ka dhex helaa runtii shaaha anigu subaxa hore waxaan jeclahay galaas biyo ana cabo galaaska biyaha koob shaah inaan ku xejiyo koobka shaaha markaan subaxii cabo dan inaan sameeyo ilaa afar sac markii la gaaro mid kale inaan cabo lix sac markii la gaaro mid kale inaan cabo galabtiina inaan cabo horta cabdiwaaxidow reer miduga waxay ku maamaahaan eh, nin nin qadadiisa waa shaah nin qadadiisa waa shaah waxaa ugu hore lagugu soo dhaweynayaa markaa gaalkacyo joogto ama gobolka mudug oo dhan deegaano ka mid hadaad tagtid ama booqotid ama aad tegi doontid waxaa lagugu soo dhaweynaya ugu horeeto waa shaah maalinta barkeed waa qayb ka mid ah shaah waxyaabaha shaah laga helo waxaa ka mid ah energy badan waxaa ka mid ah socod badan cabdiwaahid aad baa u mahadsan tahay Eh, goobtan waxaa la yidhahdaa four star Eh, dhalinyaro badan baa fadhiisa ujeedaa Eh, waxa lagu sheexaynayo ama sheeg loo sheekeynayo waa sheexaas dadka cabahayo ama ha la falanqeeyo waxyaalo kale ha lagu falanqeeyo waxaa socodsiinahaya sheexa oo aan masaajidka ka soo tago koob baan ku dhuftaa gurigaan tagaa waan iska soo labistaa magaaladan soo aadaa magaalada markaa soo aadaa dhalinyarta subax hore markay isku timaada nuska saac oo kale oo meelaha isugu yimaada qaxwada koob kalan ku dhuftaa oo dhalinyarada guri inkastoo kasoo gurigiisa kasoo cabay iyo kaan gurigiisa kasoo cabinba markii la isku yimaado waaba la cabaa waajib waayaba kaas kaas energy baa la yihahdaa magaalada iyo nidaamka iyo iyo kuwa saxayaaba iyo saa shaqada u qaban lahayd iyo shaqada istaraatiijiga leedahay ayay kutusaysaaba xuseen cabdi dhuxul waxa uu ka sheekaynayaa faa'iidada uu ka helo shaah cabista afarta saac oo kaleed markay tahay oo shaqada aan kasoo ruwax oo kaleed dhalinyaraha meel iskugu timaado foor istalizaado waa ku dhufanaa shaaxaas waxaa layihahdaa adoo xataa shaax soo caba ayaa rabta shaax gariin ma lahan baa layihahdaa shaaxaas oo waxaa loola jeedaa macnaha cunada markii la cuno waa la tirtirtaa mogtahay kan lama tirtirto waxaa laleeyahay la cuna maahan mogtahay waa shaax energy shaax gariin ma lahan baa layihahdaaba tirtirasho ma lahan shaax waa laska wadaa waa inaa cabtaa waajib waayaba dhalinyaradu marka goobtaas isugu imaanayaan shaaha maxaa laga helaa Eh, waxyaalo badan baa laga helaa hadallo badan iyo maskaxyo badan Eh, subaxii oo kale markaa timaado oo kale dhalisyada oo kaleed Eh, nin iskuulu aadahayaa Eh, baabuur awood baa loo sameey oo ca- shee- energy baabuur baa laga laga helaa energy aa nin ka helaa nin is- iskuulka markuu aadahayo waxyaalo badan kusoo dhacdhacayo waxaas qabo halkaas qabo halkii saac iyo bar iskuulka ku aadba iyo dadaalka cimilada gobolka mudug oo kulul dhalintu kama reebto cabista shaaha waxaana qaar ka mid a dhalintii aan la kulmay ay sheegayaan inay jirto orah oranaysa kulayl kulayl baa lagu damiyaa oo ay ula jeedaan marka ay milicdu kulushahay in shaah la cabo maryan maxamed aadan waa gabar dhalinyaro ah waxa ay iiga waramaysaa shaaha ay karisa maalin kasta iyo dadka ugu badan ee ku xidhan meheradeeda aniga waxaan ka mid ahay gabdhaha een, ku kariya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug shaaxa aniga maalintii markaa ugu yaraado waxaan kariyaa toban kiilo oo shaaxa maryama gabar dhalinyara tahay shaaha maxaa dhaqaale ah oo aad ka hesha maasha allah wallaahi dhaqaalo fiican ayaan ka helaa maasha allah nolosheeda waan ka helaa waalidkey waan ka biishaa maasha allah alxamdulilah ee dadka kugu yimaada ee shaaha kaa caba yaa u badan waxaa u badan dhallinyarada ayaa u badan dadka i imaada ee meesheeda ka cabi shaaxa waa ku sheekaystaan meesha haa si fiican maasha allah sidee u aragtaa marka walaa waan ku faraxsanahay dhalinyaro soomaaliyeed oo meelinta iskugu imaada ku sheexaya oo nabad u fadhiya maasha allah
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haad halkala dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatan aynu ku wadanaysano codka fanaanka xuseen shiire iyo heestiisii suleekho
jacaylka kasikaalisiri ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisiri maba siimaysaa layiri kusayri badaanisiyo sidaa maaha layiri jacaylka kasikaalisiri ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisiri maba siimaysaa layiri sayre badaanisiyo sidaa maahaa la yiri seesaa jir ayaana siri sariigaa la yiri see hatay dhumaani siri saqartaa maqlaybaa la yiri sitoo dhubaxbaani siri sirtaa gartaybaa la yiri صحيح قلب ويدعنا حال بانكا codkaasi xuseen shire iyo heeskiis suleeqa intaas aynu ku dhaafno haatanna ismaaciil ow aadan oo loo yaqaano jaajuumo waa abwaan jilaa iyo majaajilayste ah oo in muddaha deganaa magaalada london haddase muddooyinkii u dambeeyey waxa uu ku nool yahay hargeysa waxaan idiin soo gudbinaynaa qayb saddexaad oo waraysi uu abwaan jaajuumow siiyey wariyaha v o eda hargeysa barkhad maxamuud kaariye waxaana uu ku bilaabayaa qaybtan tix uu ku cabirayo guurka raaga iyo dhibaatooyinka mise doobnimadii iyo berigaan da'yaraa doorarkii hore guurka degdeg baan uga booday gabadhaan iska doonta oo dumarkaa rag isdhaafshee marwa diinta taqaanoo deequhu alla siiya nimcadiisa ka dayrinoo deggan oo ixaq dhowrta oo wixii aan isku diidniyo dareenkiina dhex yaalla dulqaadkiisa lahaato dacwaddayda buriiskiiyo dowladda ingiriiskaiyo dad kaleeta u sheegin dabuubtayda tusaaliyo mid dardaaranka dhuuxdo duryan waa kasta joogiyo dalaaqdaydii isii iyo dudmiya cay ka xishoota marka aan diranayona diiqinoo ka xumaana debiciigu adeegta marka aan duryo maalmo ama hawla ku daalana igu duugta kiriimoo diifta aan ku ilaawo marka aan yara daahee durba soo hoyan waayona daaqadaa iga eeginoo igu daawan albaabkii daraadday baholyowdo dayixii indhahaygiyo daymadii naxariistiiyo dawadii qalbigaygiyo damalow itidhaahda
oo aniga weliba yaa calaacasha haa miduu deeqo samuudo xumaa eebbi ka dayro deriskeeda cambaar iyo duqonnimo ku taalla dedda ceebta sokeeyo duul kale taxantiis iyo wixii diintu ka reebtay dibnaheeda ka dhowrto gacalkii wax ka dooniyo martidii dul timaadiya dadka goomanu roono waalidkeedu duceeyey degmadeenna ka eegto gabadh dhiible arooso maxaa iwaalayba waxaas oo dhanba ti iiga bannaan miyaan dhinac ka qabsado
waxaasuba fursado way bannaan yihiin haa marka taasna taasay ahayd waxay ka turjumsa markaa qurbahoo dhan maaha ee dad ka mida dadka qurbaha ku nool oo noloshii halkaa taalle markii la qabsan waayeen ku dayoobay ku dayoobay iyo fursadaha uga furan dalkooda ay samayn karayaan ha hadday maal gashanayaan hadday volunteer uga shaqaynayaan hadday faafinayaan hadday fikir keenayaan in waxaasoo dhami dayacan yihiin loo baahan yahay wax wax ka qabta macnihii noloshu keliya aan ahaynta taalla ee, qurbaha iyo reer galbeed inaanay nololba ahayn ee noloshu halkan taallo waxaa jirta eh, maanso habeen habeenada kamid inaad ka marsay habeenkii xuska af soomaaliga maansadaasi waxaad leedahay ma wasiiraan dirsadaa ma madaxweynaha laftiisaan dirsadaa Eh, taasi iyada ha daalkiiyo socodka igu badan habeen dibjirka igu badan daliig qaadka igu badan dayaca kelida igu badan dumarka aan qabo ma yara badhkood baa debeed ku maqan degaankan hargeysa iyo degmada qaar bay la yaal weliba deris baanu naha mid keliyana lama digeni dil iyo cay iguma nicin dudmiya cadho may kaxayn dil iyo cay iguma nicin dermiya jiif iguma nicin dan iyo caydh iguma nicin dookh iyo qurux iguma nicin da iyo gabow iguma nicin dun iyo qolo iguma nicin diidmiya hiif iguma nicin dan iyo shaki iguma nicin balgacalow ila dayo miyaan kulli dayriyaa dalaaqa miyaan furaa ma tii ii debicsanee naftayda dar yeelaysee wanaag ila doonaysee dadaashaan kala hadhaa awlaad lagu doogsadiyo durriyad iga beerantiyo matii da'da ii dhashee carruur ii dihaataye duqowdaan kala hadhaa matuu damca qaadaye qaxootiga door bidee waxaan uga digi jiriya dardaarankii dhuuxinee haddeer ducogaysigiyo baryada igu daalisee dayowdaan soo cishaa hablaa lagu diirsadee la daawado baa ka badan dureemada geeduhu nin door culus baan ahoo dibnaha gabadhaanu furo kollaba ima diidaysee miyaan ku daraa mid kale abwaankii deeqyar iyo mawda ayaa weedhsamiyo raggii gabayga u diraa iyagu dow haw fureen dooddeeda ha faaqideen halkay ku dambaynaysiiyo duuggeeda ha faaqideen wargeys ma ku daabacaa fankeenna intii dambeba durbaankiiyo miisigiiyo codkooda dareenka sida xiddigaha daadahshee sirtayda daboolan iyo xogtaa ma u daalacshaa duqaydiyo guurtidiyo wakiilada ma u dirtaa wasiirra ma daydayaa xilligan iyo doorka jira dalkeenna ninka xukumiya silaanya daacadee dacwiya arjab ma u qortaa haweenkaa diirnaxo iyaba waa ii damqanee marwada ma dugaashadaa sharcigaan dacal maree ma dayrkaan uga dhacaa sidii tuug ma u dusaa waxtaris iyo dowladnimo qofkii dumiyee xunbaa dallaca maantuu hadlo xil iyo derajo u qalmee dacaayado ma u fidshaa oo bal in halkaasina waxay ugu hagaagaan iyana ma ku daya
abwaan ismaaciil oo aadan oo loo yaqaano jaajuumo oo magaalada hargeysa u warmiyay wariyaha v o e da barkhad kaariya haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada ciyaarihii waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno xubinta ciyaaraha waxaa weli si habsame leh uga soconaya waddanka brazil garhaan magaalada rio de janeiro ciyaaraha olombikada iyadoo waddanka maraykanka uu weli hogaaminayo abaalmarinada kala gedisan iyo biladaha ay ciyaartooyda halkaasi matalaya ku kala guulaysteen waddanka maraykanka iyo wadarta guud ee biladaha uu ku guulaystay waxa ay gaarayaan lix iyo labaatan biladood oo sagaal ka mid ay yihiin dahab halka sideedna ay qalin yihiin sagaal kalena ay maar yihiin china ayaa labaad oo toddobiyo toban biladood ku guulaysto siddeed ka mid ay dahab yihiin saddexna ay qalin yihiin lixna ay maar yihiin waddanka hungari ayaa saddexaad fadhiya oo afar biladood oo dahab ay ku guulaystay hal bilood oo qalina iyo hal bilad oo maar ah waxaana wadarta guud uu waddankaasi keensaday lix biladood iyadoo austraaliya ay afraad dhex fadhido oo sagaal biladood wadarta guud ay ku guulaystay ay tahay afar ka mid ay dahab yihiin shanna ay maar yihiin ciyaaryahanada serena williams ee tenniska ku caanbaxday ee waddanka maraykanka u dhalatay difaacanaysana tartanka tenniska ee olombikada ayaa laga soo ciribtiray ciyaaraha tenniska ee olombikada magaalada rio de janeiro ka soconaya kadib markii ay ciyaar xiisa badan dhex martay iyada iyo ciyaaryahanada reer ukraine ee elina zivatolina zivatalina ayaa fadhida qiimeynta ciyaaraha tenniska guud ahaan marka la eego kaalinta labaatanaad marka loo barbardhiganana serena williams aad bay uga hooseysaa hase yeeshee waxa ay wejigabax shalay dul dhigtay ciyaaryahanada serena williams oo waddanka maraykanka u dhalatay wararka kale ee ciyaaraha haddaan dhegaystayaal idin dulmaro tababaraha kooxda kubadda cagta lester city claudio rinieri ayaa heshiis afar sana oo la saxiixday naadigiisa lester city afar iyo lixdan jirkan waddanka talyaaniga u dhashay ayaa naadiga foxiska waxa uu ku hogaamiyey inay ku guulaysato markii ugu horreysay koobka premier leaga dalka ingiriiska xilli ciyaareedkiisa ugu horreeyay naadigaasi uu la sii joogay rinieri ayaa waxaa kooxda hadda dib ugula soo laabtay ciyaaryahanno muhiim u ah naadigaasi oo ay ka mid ka yihiin casper schmaichel wes morgan iyo jemi fadi kuwaas oo dhammaantooda qandaraaskii ay kula joogeen naadiga kubadda cagta lester city sii dheereeyey lester city ayaa maalinta sabtida ee horyaalka uu furmayo waxa ay la ciyaari doontaa naadiga hall city waxaana toddobaadka naadiga lester city ay laba gool iyo gool guurdaray kala kulantay naadiga manchester united koobka community shield oo naadiga kubadda cagta manchester united ay ku guulaysatay naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa ku guulaysatay koobka ueva super cup kadib markii ciyaar xiise badan ay dhex martay iyadii kooxda f c sevilla oo horey ugu soo guulaysatay koobka yuruba league waxaana labada kooxood oo yuruba league iyo champions league kusoo kala guulaystay ay ciyaartoodu ku dhammaatay saddex gool iyo laba gool oo naadiga kubadda cagta real madrid ay guusha ku raxday oo daqiiqada dheeraada weliba markii lagu daray ay naadigaasi ku guulaysatay ueva super cup dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaa inoo joogto
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno xubintaasi ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan halkaad ka dhagaysanayseen waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o eda haatana kusoo dhowaada codka bakaal cumar waa maxamed bakaal iyo mid ka mid a heysiis heeskaasi maxaan bakaal ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waa anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan oo idinle intaynu mar kale ku kulmi doonno idaacadda galabnimo inta ka horreysa nabadgelyo xasuustiisu xuma ku nacay